bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa التirmidiyu raximah اllah taعalى bsmi اllahi الرaحmn الرaحيim abwaab اlأضaaxi can rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm adaaxidii abwaabteedii weeyaan rasuulka laga warinayay salى اllahu عalayhi waslm aladaaxi waa jamcu udxiyatin marka adaaxi waa lagu jamciyaa iyadoo mufradka uu udxiya yahay mararka qaarna waxaa la yidhaha addaxaayaa oo daxiya uu yahayna marka mufradkii ayb adaaxidii buu marka oo abwaabteedii weeyaan nabiga sal ll ly slam axaadiidta ka soo aroortay udxiyadana de waa dabiixada maalinta tobnaad iyo koow iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad calaa qowli jamaaca min alculamaa waxyaabaha la qalo xoolaha markaa la qalo ilaahay subxaanahu watacaalana loogu dhowaado asalkeedii horena nabiyullaahi ibraahim ayaa yacni sunnadiisu ay ahayd falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa aba tifcal maa tu'maruu satajidunii in shaa allahu min asaabiriin aayaadkaas baa marka ku yimid oo alla uu yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiim ayb asalka halkaas ku yimid nebigana waa ku dayday nabiyullaahi ibraahim buu kaga dayday waa jideeyey waana sunneeyey xukunka udxiyadana waxay tahay calaa qowli jumhuuri ahlilcilmi waa sunno ibnu cumarna saasoo kalea laga wariyey bukhaari tacliiq ahaan sida uu ku wariyey oon bukhaariga aan kusoo marnay ayb saasayna culimadu u badan yihiin waa jiraan qaar dhahayo waa waajib qofkii awoodo laakiin wujuubku aada uma xoogana qaala baabu maa jaa-a fii fadli ludxiyati udxiyada fadligeeda wixii ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qala xadaanaa abu camri muslim bnu camri alxadaa اlmadaniyu wa huwa saduuq rawaa lahu tirmidiyu wاnasaa'iyu qala xadaanii cabdullaahi bnu naaficin الsaa'iq can abilmuhanaa abulmuhanahan waxaa la yidhaha abulmuhana alkhusaaci sulaymaan bnu yaziid ayaa magaciisa la yidhaha daciifun rawaa lahu atirmidiyu wabnu maajah mararka qaar waxaa dhacdo taqriibka iyo tahdiibulkamaalka iyo marka laga fiirinayo qofka tarjamadiisa sida badan qaabka ay ugu soo aroortay kutubtan sitada sidaas ayuu tarjamadana ku saleeyaa hadda ninkan oo kale waxaa badan kunyadiisa in lagu sheego can abilmuhanaa ayuu ugu yimid meeshan iyo ibnu maajaha marka baabulkunaa ayuu ugu tarjameeyey marka abulmuhana ayaa fiirinay haddaad sulaymaan bnu yaziid aa fiiriso magaciisa waa ku ixaaleyna wuxuu ku leeyay sulaymaan bnu yaziid ya'tii fi lkunaa liannahu warada mukanan fi lkutub الsita yacni waxaan ujeedaa labada kitaaboo sitada oo ninkan uu kusoo aroorayba isagoo wuxuu soo arooray mukanan isagoo la kunyeeyey ayb ninkan marka waa daciif can hishaam bni curwata can abihi can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaal maa camila aadamiyun aadami ma samaynin min camalin ay camalan camal ma samaynin yowma naxri maalinta yowmu naxriga axaba ila llahi alla agtiisa looga jacayl badan yahay min ihraaqi dami dhiig daadintiis xoolihii marka inuu qalo inahaa lata'tii way imaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha biquruunihaa maca quruunihaa geesaheeda iyadoo ay la jirto wa ashcaarihaa timaheedii wa adlaafihaa raafafkeeda ama yacni qoobkeeda waina addama iyadoo dhiigu layaqacu waina addama dhiiguna layaqacu waa dhacayaa min allahi ilaahay agtiisa bimakaanin meel buu uga dhacayaa qabla an yaqaca min alardi dhulka intuusan ku dhicin neefka marka la biraynayo dhiiggiisa intuunan dhulka ku daadanin alle agtiisa meelu uga dhacayaa yacnii meel weyn buu ilaahay agtiisa uga yaallaawa dhiiggaana fatiibuu bihaa nafsan maadaama wuxuu ay maal yihiin maalna ay naftu jeceshahay alla markaa nebigu wuxuu leeyay fatiibuu bihaa u wanaajiya nafsan xagga nafsadda marka aada bixinaysaan iyadoo naftiinu jeceshahay oy u wanaagsan tahay bixiya ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waa daciif lidacfi abi lmuhannaa dartiisa ayb qala wfi lbaabi can cimrana bni xusayn wazayd bni arqam qala alimaamu abu ciisa wahada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu min xadiidi hishaam bni curwata ila min hada اlwajhi wajkaasna ninkan baa ku jiro ninkan abulmuhanaana waa daciif calaa qowli اlakariin ayb qala wabulmuhanaa ismhu sulaymaan bnu yaziid rawaa canhu bnu abi fudayk marka hadda nin la yaqaano waayo ka wadaa ibnu abi fudayk baa ka wariyo ee halkanna waxaa ka warinaya cabdullahi bnu naafic asaa'iq marka intaasuu ku daayay marka isaga agtiisa waxaa laga yaabaa inuusan majruux ka ahayn qaala wayurwaa can الnabiyi sal ly slam anahu qaala fi اlأdxiyati waxaa laga warinayaa nebigu inuu udxiyada ka yidhi lisaaxibihaa qofkeeda waxaa u sugnaaday bikulli shacratin tin kasto xasanatun ajar baa uga sugnaanaya wa yurwaa biquruunihaana waa ayb qaala baabu maa jaa-a fi ludxiyati bikabshayni laba wan in lagu udxiyaysto wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana can qataadata can anas bni malikin qaala daxaa rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu ku udxiyeystay bikabshayni labo wan ayuu ku udxiyeystay amlaxayni oo cadcad caddaankooda ou khaalis yahay ama amlaxayni caddaankiisu badan yahay amlaxa marka waxaa la yidhaha midka caddaankiisu badan yahay meelo yaryarna ka madow amase midka caddaankiisu khaalis yahayba ayb aqranayni oo geeso leh marka oo geesahoodu weyn yahay ama geeso wanaagsan ayb xagga suurad ahaanta u qurux badan yahay dabaxahumaa biyadihi labadiisa gacmooduu ku gowracay marka udxiyada in qofka uu gacantiisa ku gowracdaa fiican qofna waa u wakiilan karaa dabcan hadyigii nebiga laba lixdan iyo saddexna isagaa gowracay inta kalena iyo u dhiibeyn cali buu u dhiibeyn marka waa la wakaaladna waa la samaysan karaa wasamaa bismi illaahi buu yidhi wakabara allahu akbarna waa yidhi neefka marka marka la gowracayo bismi illaahi allahu akbar in la dhaho ayb shaafici isaga marka wuxuu yidhi nebiga in lagu salliyana waa fiican tahay oo bismi illaahi allahu akbar wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ama allahuma salli calaa muxamed in la yidhaahdo way fiican tahay ibnulqayimna waxaan kitaabkiisa jalaa-ul afhaamka min mawaaطini salaati cala اnabiy cinda dabxi waa ku daray dabxiga agtiisa meelaha nebiga loogaga saliyo ayuu keenay marka ku daray marka nebiga kusallintiisu de waa cibaado waaye waana dikri mashruuc ah waaye la mid maahan marka iyadoo qof kale waa kala duwan tahay marka neefka la qalaa in la yidhaahdo bismi moxamed bismi moxamed haddii la yidhahdo waa qatar waay dabiixadii magaca waxay noqonaysaa waxaanba markaa xalaalba noqonaynin laakiin haddaad tira allahuma salli calaa moxamed allahuma salli calaa moxamed duca waaye iyada naam oo cibaadatu hayriillaahi ma noqonaysa naam ayb wawadaca rijlahu lugtiisuu saaray calaa sifaaxihimaa qoortiisa labada dhinace qoortiisa ayb calaa sifaaxihimaa buu qoray laakiin waxaa weeyaan un calaa safxati alcunuq qoorta hal dhinac unbuu lugta saari karaa dhinaca kale dhulkaa ilee qabanaye suuragal maaha qoortii labadeedii dhinacba inuu lugta saaro hal mar ku qabto qeybna dhulkaa haynayo qeybta kale unbuu haynaya calaa safxati cunuqihi un weeyaan marka ayb sidaana wuxuu yeelayaa si aynan u dhaqdhaqaaqin dabiixada oo u sugo ayb qaala ayb qaala wafi lbaabi can caliyin wacaaishata waabi hurayrata wajaabirin waabi ayuub waabi darda wabi raaficin wabni cumara waabi bakrata qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix ayb meeshaa marka maطbuuca qaarkiis waxaa ku yimid baabu maa jaءa fi اludxiyati can اlmeyit tarjamo ah tarjamadaas marka wax usuushii makhduudka kitaabkan tirmidiga hal xabana ugama soo aroorin inta la arkay ayb mubaarak fuuri sharxiisa nusqada uu ictimaadayna kuma soo aroorin marka waa tarjamo un ayagu ay ijtihaad iyo wax ku keenkeeneen le waaye marka anugu iima qoraayo marka tarjamo male meeshaas qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin almuxaaribiyu alkuufiyu moxamed bnu cubayd almuxaaribiyu alkuufiyu abu jacfar waqiila abu yaclana waa la dhahaa annaxaas alkuufiyu saduuqun qala xadaanaa shariikun wahuwa shariik bnu abi cabdillaahi saduuqun sayu lxifdi can abilxasnaa abulxasnaa aan magaciisa waxaa la yidhaha alxasan waqiila alxusein majhuulun rawaa lahu abu dawuud wالtirmidiyu wالnasaa-iyu fi musnadi caliyin ninkan markaa waa majhuul can اlxakam huwa alxakam bnu cutayba can xanash huwa xanash bnu lmuctamir xanashkan isagana culimadu waa isku khilaafsan yihiin qaarna bukhaari oo kale wuxuu yihi takalamuu fiihi qaarna waa hiqeeyeen waa tawfiiqeen can caliyin marka laba cilaan hadda haynaa shariik haddaa ku dartana waa cillo saddexaad shariik laftirkiisa muxuu ahaa oogaa marka xifdigiisu saas ma aha can caliyin anahu kaana cali wuxuu ahaa yudaxii inuu ku udxiyeysanayo bikabshayni laba wan axaduhumaa midkood can inabiyi sal l slam mid nebiga ayuu uga udxiyeynayay walaakharu ka kalena can nafsihi nafsadiisa faqiila lahu waxaa lagu yidhi arrintaa baa la weydiiyey faqaala amaranii bihi wow i amray yacni nabiya sal ll cl slam nebiga u jeedaa falaa adachu abadan weligay ka tegi maayo marka marka de muxuu amray ma wuxuu amray inuu udxiyeysto mise wuxuu amray inuu u udxiyeeyo isaga markuu dhinto ka bacdi xadiidkan marka waa xadiidka loo ictimaado meyd in laga udxiyey karo masale marka waxaa jirta marka aludxiyatu can ilmeyit udxiyada laga qalo marka meydka laga qalo iyada say noqone bacd al-a'ima way banneeyaan xadiidkanayna deliishadaan culimada marka bannaynaysana ibnu taymiyaba ka mida baxina kule masalada ayb laakiin dhinac haddii laga fiiriyo de udxiyada meydka in meyd laga udxiyeeyo waxaa saa-iq ka dhigi karo nusuusta caamka ee meyd in laga sadaqayn karo taasayna aada weliba u ictimaadaan ibnu taymiya iyo keyrkiiba ay ictimaadayaan xataa oo waxay leeyihiin ibnu taymiya uu leeyahay ajmaca ahlulcilmi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen calaa jawaazi sadaqati can ilmeyit meyidka in laga sadaqayn karo oo xadiidna waa ka kusoo arooray ee udxiyadaanna marka waa sadaqa can ilmeyit waaye saasay dhahayaan ayb bacd alculamaana waxay leeyihiin maya meyd lagama udxiyeynayo sadaqada caadiga ahaa laakiin udxiyada iyada maya qaarna waxay leeyihiin tabac ahaan istiqlaalan maya istiqlaalan macnaha waxay tahay intaad neef soo gado keligiis inaad tiraahdo aabbahay dhintay ama hebel ayaan uga ayaan ugu udxiyeynaa neefka laakiin adiga haddaad intaad udxiyeysato midna isaga ugu darto istiqlaal iyo tabac labay kale yihiin oga wada sida hadda cali sameynayoo kale laba intaad soo gado midna adiga ku udxiyeysata midna waalidkaa udxiyo uga dhigto waa soo dhaweynayaan qaarkood oo waxaa weeyaan markaa de tabaca iyo istiqlaalku xukunku waa ku kala duwan yihiin yuqtafaru fi tabaci maa laa yuqtafaru fi listiqlaal ayib isaga markaad haddii sadaqada wax diidaya aynan jirin ugu yaraan un meeshaas waa waa loo cuskan karaa meeshaas waa loo cuskan karaa shaaficiyada iyaga madhabta shaafici waxaa mashhuur ku ah oyna ku socotaa waxay tahay hadduu ka dardaarmo waa loo udxiyeynaa hadduunan ka dardaarmin maya oo haddii marka meydku uu yidhaahdo war haddaan dhinto udxiyada ha la igu daro ha la iisoo udxiyeeyo sidaas haddii uu ka dardaarmo haa haddii kalena maya muqnigana saasuuba dhigaa kutubtii horena saas waa shie waa dhigayaan iyaga laftooda marka de xadiidkan unbay fiirinayaano faqaala amaranii bihi falaa adachu abadan ee amaranii bihi dardaaran ay keenayso maaha waa ii dardaarmay waay macnaheedu ayb adugu madaahib sidaas oo kalea ku jirta masaladan marka qof sameynaayo ma lagu inkiraayo marka qof sameyn haddii la arko masale saan oo kale ma lagu inkiraayo walidalika cuthaymiin kitaabkan sharxu lmumtica wuxuu leeyahay isaga istiqlaal haddii keligii loo inta neef lasoo gado keligiis loo udxiyeynayo meydka waxaan dhihi lahaa buu yidhi waa bidco haddana waa ka cabsaday bidcadu ma sahlan uu yidhi nacam bidcadu ma sahlan uu yidhi maadaama sadaqadii meydka ay ansaxayso lana ogol yahay ninkii wax yaqaan marka waa cabsanaa waa kaas cilmigu wuxuu keenaa cabsi ninkan wax aqooninna marka waa axkaamta waa iska ridaa waa kufri waa bidco waa kada waa fisqi waa saan waa ridaa wax alla aafada oo dhan waxay ka timaadaa cilmi la-aan cilmigii marka hal mar ma wada imaanayo qofka yacni dhibka wuxuu yahay macnaa cilmiga qofka hal maalin caalim ma noqonayo tartiib tartiibu caalim u noqonayo waxa loo dhahayo marka war qof walbow u kaadi intaad wax badan ka daalacanayso wax badan intaad dul istaagay war u kaadi hal qofood soo dhegaysatay warkiisa intaad meelaha kasoo dhegaysatay haddaad meel la timaado daqiiqadaa laga yaabaa in lagaa kala daadiyo maxaad ku hadlay hadhow marka xugun laguma gaari karo qowl iyo meel hal hal meel wax laga soo akriyay qofka marka daalib cilmiga tartiibaa lahaa walidalika ibnu taymiya wuxuu yidhi dadka waxaa waalo dadka waxaa aada u waalo u yidhi marka nisfu mutakalim wa nisfu faqiih wa nisfu naxwiyin kan nisfu naxwiga ah yufsidu luga lisaankuu fasaadina nisfu faqiihna axkaamtii hallayna fiqigii waxna waa ka arkay waxna waa u laaban yihiin axkaamtii waa kharibayaa kaas nisfu mutakalimkaana caqiidadii dhib ku yahay ayb marka qof walbaa ninka de jaahilkaa wax ma aqaan u dhaha isaga ka kale ee aan jaahilka ahayn ee nusna bartay meelna aan gaarin isagu wax waa aqaanaana waa leeyahay fil xaqiiqana wixii ma wada koobin kan ugu daran marka kaas ayb qaala hada xadiiثu غariib la nacrifhu ila min xadiiثi shariik qaala waqad rakasa bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay rukseeyeen an yudaxaa can ilmayit waa kaas meydkii in laga udxiyeeyo walam yara bacduhum qaarkoodna maynan arkin an yudaxaa canhu in laga udxiyeeyo wa qaala cabdullaahi bnu lmubaarak axabu ilaya aniga waxaa la ii jacayl badan yahay an yutasadaqa canhu meydka in wax laga sadaqaysto walaa yudaxaa oo aan laga udxiyeynin udxiyada iyo sadaqada marka alla kala duwo ha laga sadaqeeyo laakiin yaan laga udxiyeynin wain daxaa haddii uu udxiyeeyana falaa ya'kul minha shay-an waxba yownan ka cunin wayatasadaqu biha kulliha iyadoo dhan ha sadaqeeyo haddii uu udxiyeynayana kulligeed sadaqaha ka wada dhigo yowsa waxba ka cunin ayb madbuucaadku marka ada war kale ay kusii daraayaan meeshaan laakiin nusakha uunan ku qornayn aa ka soconayna qaala moxamedun qaala cali bnu lmadini iyo waxaasaa qoran makhduudaadka kitaabka kuma soo aroorin qaala baabu maa yustaxabu min aladaaxi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yustaxabu la sunneeyo min aladaaxi adaaxida ah qaala xadaanaa abu saciidin ilashaj qaala xadaanaa xafs bnu ghiyaah can jacfar bni muxamedi can abiihi waa moxamed bn cali bn lxusein moxamed albaqir can abi saciidin اlkhudriyi qaala daxaa rasuulu llahi sal ll slam nabiga wuxuu ku udxiyeystay bikabshin wan aqrana oo geesa leh faxiilin qoor ah faxiilin oo marka yani qoor ah faxiil marka waa faxalnimadiibu ayuu ku ayaa mubaalaqo laga sii dhigay faxiil waa amhilat lmubaalaqa oo kale waa waa faciil oo marka amhilat almubaalaqa loo jeedo faxlinimada iyo qoornimadu aada markaa yacnii uu ugu badan yahay ya'kulu fii sawaadin madow ku cunaayo ya'kulu wau cunayaa fii sawaadin madow afka waa ka madow yahay oo wejiga wayamshi fii sawaadin madow wuu ku soconayaa lugihiisa waa madow yihiin wayanduru fii sawaadin madowna waa ku eegayaa waa ku fiirinayaa indhihiisuna waa madow yihiin qala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariib la nacrifhu ila min xadiiثi xafs bni ghiyaah qaala baabu maa laa yajuuzu min aladaaxi waxa aan bannaanayn oo adaaxyada ka mida yacni waxaan lagu udxiyeysan karin waay sideeda marka waxaad ogaataa waxa aan lagu udxiyeysan karin waxay noqonayaan wixii neefka ceeb haddii uu leeyahay ceebta ayaa marka baab walboo fiqiga ka mida waxbaa ceebtiisa meelaa laga feeriyaa baabkan marka la joogo adaaxida iyo hadyiga ceebta waxaa laga feeriyaa maa anqasa laxma wax allaale wixii hilibka nuqsaamiyo ceeb waayo waxaan hilibka ka nuqsaaminayninna ceeb ma laga dhigaayo marka baabkan la joogo imaamu nawowi sidaasuu leeyahay mabiic iyo beec marka laga hadlaayana wax kala gadasho iyana cayntaani marka waa ceebaysan tahay maxaa la dhahayaana waxaa noqonaya marka maa anqasa alqiimata waa wixii qiimada nuqsaamiyo waa wixii qiimaha nuqsaamiyo baabu nikaaxna wax kaluu sheegayaa marka manfacadii marka budciga iyo waxyaabaha wixii nuqsaamiya wahaakada naam baab walba marka naqsiga ceebta noqonaayo baab walbo in goonidiisa loo fiiriyo kulli la ysku dhex dari maayo naam ayib kitaab yani alimaamu nawowi marka siyaalkaasoo kale ku ayuu sheegaa meeshaan marka waa wixii hilibka nuqsaamiyo marka udxiyada neefkan waa waa ceebaysan yahay ma ceebaysna waxaa laga fiirinaya wixii hilibkiisa nuqsaamin karo qaala xadaثanaa caliy bnu xujirin qaala xadaثanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiy can moxamed bni isxaaq can yaziid bni abi xabiib can sulaymaana bni cabdiraxmaan can cubayd bni fayruuz wahuwa abudaxaaq ashaybani hiqat can ilbaraaء bni caazib rafacahu qaala rafacahu muxuu ka wadaana rna maxaa shaygaad shayga iigu fasirtay mogtahay rafacahu waa marfuuc nebiga u kor yeela sax qaala wuxuu yidhi laa yudaxaa laguma udxiyeysanayo bilcarjaa'i midda dhutinayso bayinun dalcuhaa bayinun ou cad yahay dalcuhaa jiisnimadeedu ay cad dahay marka carjaa neefka hadduu jiis yahay daaqiisa waa saameynaya soo maha meel dheer ma tegi karo si oo usoo daaqo wax badan saameynay hilibkiisa ku yeelanaya ayb waa naqsi ayb ayb bayinun ow cadiha dalcuhaa maxaa loo rafciyey marka maxaa ku camal falayna bayinunaa ku camal fashan ayb bayinunna maxay noqonay marka ama sifa mushabaha ayb walaa bilcawraa'i walaa bilcawraa'i midda tan cawaran hal ila bayinun ou cad yahay cawaruhaa ila-aanteeda middaas iyadana sidoo kale waayo waxa ma arkayso daaqii marka si fiican wax ma u daaqayso walaa bilmariidati midda jiran bayinun maraduhaana uu cadyahay jiradeeda walaa bilcajfaa midda weyda ahoo aan hilibkaba lahayn caatada ah allatii taas oo laa tunqii aan dhuux lahayn marka haddii marka la yidhi alcawraa culimada waxay yidhahdeen marka laa yudaxaa bilcawraa mid hal ila laguma udxiyeyso hadday laba la-dahay maa baalu lcamyaa midda ish labada ilo ila waa min baabi owla naam ayb walaa walaa yudaxaa bilcarjaa carjaa iyadan hadday labada lugba la-dahay min baabi owlaa ma lagu udxiyeysan karo wahaakada qala xadaثanaa hanaadu qala xadaثanaa bnu abi zaa'idata qala xadaثanaa shucbaة can sulaymaan bni cabdالraxman can cubayd bni fayruuz can اlbarا can الnabiy sal ll slam naxwahu bimacnaahu ayuu ku keenay qala hada xadiiثu xasanu صaxiix la nacrifhu ila min xadiiثi cubayd bni fayruuz can اlbara qaala wاlcamalu calى hada اlxadiiثi cinda ahli اlcilmi ahlulcilmiga agtooda camalku waa sidan qaala baabu ma yukrahu min aladaaxi baabu bayaani ma kii cadayntiisii buu baab yahay yukrahu la nacayo min aladaaxina qala xadaثna الxasn بn عaliyin الxulwaniyu huwa abu caliyin الkhalaal qala xadaثna yزيid بn haarun qala akhbarana shariik bn cabdالlahi عan abi isxaaqa can shurayx bni الnucmaan can caliyin qaal amaranaa rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuuna amray an nastashrifa alcayna an nastashrifa inaan aada u fiirino oon u kuurgalno alcayna isha iyo waluduna dhegta neefka lagu udxiyeysanaya ishiisa iyo dhegtiisa inaan aada u fiirino wa an laa nudaxiya bimuqaabalatin walaa mudaabaratin iyo inaanan ku udxiyeysanin bimuqaabalatin mid dhegta hore ka go-an walaa mudaabaratin gadaal mid ka go-anna inaanan ku udxiyeysanin muqaabala waa midda darafta hore ee dhegta ka go-an mudaabarana waa gadaal midda ka go-an soomaaliga magaca loo yaqaana ma kala gara kara hay dadka xoolaha yaqaan fur iyo maxaa la yidhaha ha hey ayb fur iyo dacal iyo waayahay markaas eeda loogu baahanaa soomaaliga iyo xoolaha dhaqankooda walaa muda walaa mudaabaratin ayb walaa sharqaaa walaa kharqaaa ayb isaga marka sharqaana waxay tahay waa midda go-an almashquuqa waa midda jeexan kharqaana midda midda duleel kale waa god kale dhegteeda uu duleelku leeyahay ayb kharqaa waa jeexan tahay waxaan ujeedaa sharqaadu waa jeexan tahay kharqaaduna waxay tahay waa mahquuba waa koobaabinay leedahay waa god ayb kuwaasna wax maa loo yaqaanaa dhegtu marka ay duleel saas oo kale leedahay waayahay macaanidaasaa marka uu sheego isagaan sharxi doono kolley kuwaas marka iyaga hilibkooda naqsi baa ku jira qaala xadathana alxasanu bnu caliyin ceebna waa tahay dabcan qala xadaثna cubayd الlahi bn musa whuwa badan qala xadaثna isra'il can abi isxaaq can shurayx bni الnucman can caliyi can الnabiy sal ll slam milahu wazaada waa waxuu ziyaadiyey qaala almuqaabalatu maa quطica طarafu uduniha dhegteeda xagga hore daraftaa wixii laga gooyo waay wاlmudaabaratuna maa quطica min janib اlأdun dhegta dhinaceeda waxaa laga gooyo waay wاsharqaau almashquuqatu waa midda jeexan wاlkharqaauna almahquubatu waa midda duleelka leh ayb qala اlimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix washurayxu bnu الnucmaan asaa'idiyu kuufiyu washurayxu bnu اlxaariث alkindiy alkuufiyu alqaadi yukna abaa umaya washurayxu bnu hani kuufiyun wahani lahu suxbat wkulhm min asxaabi caliyin fii casrin waaxid kulligoodna xerti cali ay ahaayeen asxaabtii cali fii casrin waaxid bayna joogeen marka de mid walbaa shureyx shureyx shureyx baa la yidhaahdaa marka shureyx bnu اlxaariث shureyx bnu hani shureyx bnu nucmaan marka waa ku kala sheeg sheegaya marka neefku haddii uu dhegta ka go-an yahay ama uu ka go-an yahay ama uu ka go-an yahay isha iyo uu la-yahay ma lagu udxiyeysanayo baabu maa jaءa fi اljadaci min aلda'ni fi اladaaxi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa-a ku yimid fi ljadaci ka ilka dhacsaday ama jadaca oo min ada'ni idaha ah fi ladaaxi udxiyada dhexdeeda udxiyada neefka lagu udxiyeysanayo xaalkiisu see waayo haddii ou ida yahay idaha waa la ogol yahay jadaca isaga in lagu udxiyeysto waljadacatu min ada'nina culimadu waa isku khilaafeen da-deedu meeqa waay jadacadu marka akharu ahli اlcilmi wa minhum alimaamu shaafici iyo culamaau luqa badankood waxay yidhaahdeen iduhu sanad marku dhammaysto jadaca waa inay sanad dhammaysato nacam maa akmala sanatan wixii sanad dhammeeyo akharu ahli lcilmi saasay dhahayeen haddana laakiin wakiic iyo sida isaguba uu ka keeni doono abu xaniifa iyo rag kalena ay ku tageen waxay leeyihiin lix bilood waay ida haddii uu yahay lix bilood toddoba bilood wahaakada bacd alculamaana waxay yidhaahdeen sida loo koriyo iyo waxa la siiyo iyo nafaqeyntiisa wax u laabanayo qaaraa lix ku ilka dhacsanayo jadaca ku gaarayo lix bilood qaarna sanad akharu ahlilcilmi laakiin sanadkaasay joogaan idaha marka hadduu sanad dhamaysto waa lagu udxiyaysan karaa idaha aricadka laakiin iyo wixii ka soo harayba ido jadaco ma la yeelayo waa inuu hanyi noqdo hanyiguna da-diisu maxay tahay hanyiga ariga aricadka waa inuu laba dhammaysto labo inuu dhammaysto waa aricadka haniyigiisa lo-da marka ay tahayna waa inay saddex dhammaysaa afar ku gashaa geela marka uu yahayna lix inuu galo waayo lo-du afaraan filayaa ama shan waa ku shakisnahay ee geelu asagu marka uu shan dhammeeyo sanad lixaad galo ayuu gelayaa marka udxiye iyo baabkaas naa ka yar maya naa athaniyu min alibil waa lix jir lo-duna ama afar ama shan waa afar jiraan umalaynaa inay tahay saddex inay dhammayso afar gasho aricadka haniyigiisuna waa inuu laba dhammeeyo saddexda galo neefka marka lagu udxiyeysanaayo aricad hadduu yahay ama hadyi lagu la samaysanaayo waa inuu laba sano dhammaysto ayb suuqan markaad tagta marka iska soo qabanin u neef walba ha iska soo qabsanin mar haddaad udxiyo ku rabto ood u rabto caqiiqo hadyi loo rabo waa inuu laba jira aricadka iduhu laakiin hal sano waa la yeela ayb qال xdثna يوسف بن عيسى qال xdثna وkيع qال xdثna عثمان بن واqد وهو العمري المdني صدوq رbma whm عن kdاm بن عبدالرحمن وهو السلمي مجهuل rawى lh الترمdي عن أbي kbاش أbو kbاش waa lqب magaciisa أbو عyاaش ayaa l waa مجهuل أيضا rawى lh الترمdي qاal جلبت غنما ari ayaan soo jiitay oo keenay judcaanan kuwaas oo marka ah kuwo judcaan oo ilka jabsaday ila almadiinati madiina ayaan marka keenay fakasadat calaya waa igu baartay waa igu baaray falaqiitu abaa hurayrataan la kulmay fasa'altuhu waan su-aalay faqaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahaya buu yihi nicma aw nicmat اludxiyatu udxiya nicmale aljadacu min aلda'ni kan ilka jabsaday oo min ada'ni idaha ah qaala markaa wuxuu yidhi faintahabahu nnaasu dadkii waaba kala boobeen abu hureyre m markuu xadiidkan sheegay dadkii waa iga kala boobeen uu yidhi arigii waaba la gatayba ayb suuqu hele xadiidkan marka de labadaa nin oo majaahiisha ku jiraan ayb shaahid min xadiidi jaabir uu leeyahay laakiin jadaca min ada'ni inay gudayso dabcan qala wfi lbaabi can ibni cabaas umi bilaali binti hilaali can abiha wajaabirin wacuqbata bni caamir warajuli min asxaabi الnabiy sal l slam qala xadiidu abi hurayrata xadiidu gariib ayb maطbuuca waxaa ku taal xasanu gariib lafdiga xasan wax makhduudaadka kuma soo aroorin nusqada oo mubaarak fuuri ka sharxayna kuma soo aroorin ku dhigayso soo maa waa idin taalmaahno idinka waxaas dhan marka in inaad iska saxdaan waayahay qaala waqad ruwiya hada can abi hurayrata mawquufan ayaa laga wariyey abu hurayra mawquuf ahaan looga wariyey qaala walcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ll slam iyo wagayrihim ana aljadaca min ada'ni yujziu fi ludxiyati udxiyada waa gudaha qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna laytu can yaziid bni abi xabiib can abi اlkhayr can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal l slama acطaahu hanaman ari buu siiyey yaqsimuhaa u qaybinayo calaa asxaabihi oo u qaybinayo daxaayaa udxiyo fabaqiya waxaa haray catuudun orgi ow jadyun catuudku marka waade marka uu xoog yeesho oo daaqa keligiis aado oo sanadna dabcan u dhammaaday oo inuu wax boodana uu gaaray sifaad uu gaaray fadakartu dalika lirasuuli llahi sal l slam nabigaan u sheegay qaala wuxuu yihi daxi bihi anta adiga ku udxiyeysa marka ayb marka qaar meeshaan ishkaal buu keenaa dabcan leanna catuudku aricadka waay ma aha idaha ma aha hadday marka aricadkii uu noqdo catuudka ee kutubta luqadana waxay sheegaan misbaaxulmuniirka iyo sida waxay ku qeydaan sanad jir sanad inuu dhammaystay arcadna sanad dabcan laguma udxiyaysto marka ama marka catuudka u baahan marka halka sano inuu ku qeydan yaho sidaas ay mutafaq tahay iyo in kale waa un asagiiru min awlaadi اlmaciz ow jadyuntaadi makuu dhiga qaala fadakartu dalika lirasuuli اllahi sal ll ly slama qaala daxi bihi anta qaala wakiicun aljadacu yakunu bna sabcatin aw ibna sabcati aw sitati ashhur lix bilo toddoba bilood ama lix bilood jir waa wuxuu ka wadaa jadaca oo min ada'ni ah aricadka maaha waa min ada'ni idaha qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala waqad ruwiya min gayri hada اlwجhi can cuqbata bni caamir anahu qaala qasma الnabiyu sal ll slam الضaxaaya fabaqiyat jadacat fasaأltu الnabiya sal ll slam faqala daxi biha anta marka waxa soo haray waa ida marka idahana dabcan markaa hal sana jir waa la ogolyahay qala xadaثna bidalika mxamed bnu bashaar qala xadaثna yaziid bnu haarun waabu dawuud qaala abu dawuud kan kee waay qala xadaثna hisham adastuwaa-y can yaxya bni abi kahiir can bacjata bni cabdillaahi bni badrin huwa aljuhaniyu hiqat can cuqbata bni caamirin can الnabiy sal ll slm bihada اlxadiid qaala baabu ma jaءa fi اlاshtiraki fi اludxiyati udxiyada in la wadaago wixii ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay udxiyadii in la wadaago oo neefka yanii dabcan ariga lama wadaagi karo hal neefo ari ah hal qof iyo ehelkiisuu ka gudaa laakiin dad badani waxay wadaagi karaan waa lo ama geel labadaas mid qala xadaثna abu camaar alxuseyn bnu xurayth qala xadaثna alfadl bnu musa wahuwa sinaniyu can اlxuseyn bn waaqid wahuwa lyashkuriyu saduq min alqura can cilbaءa bni axmar ayb can cikrimata can ibni cabaasi qaal kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalama nebiga ayaan la jirnay cilbaa ibni axmarkan ayaa saduuqun min alqura ah can cikrimata can ibni cabaasin qaal kunaa maca rasuuli اllahi sal l slama fii safarin nebigaan la jirnay safar faxadara aladxaa udxiyadii baa timid faاshtaraknaa fi lbaqarati sabcatan waxaan wadaagnay saaca toddobo wa fi lbaciiri casharatan neefka geelana toban yani toban qof ayaa neefka geela udxiyo u noqda neefka lo-daana toddobo ayb xadiidkan marka macnahaasuu tilmaamay ayb qaala wafi lbaabi can abi lasad xadiidkan marka laakiin alxuseyn bnu waaqid ayaa sidan la gooni noqday inkastoo muslim uu xujaystay bukhaarina tacliiq ahaan uga soo saaray cindahu bacdu maa yunkar wax lagu inkiraas ayaa ku ayuu leeyahay riwaayadan isagaa ibnu cabaas kala gooni noqday bayhaqi wuxuu yidhi xadiidu cikrimata yatafaradu bihi اlxuseyn bnu waaqid can cilbaءa bni axmar wa xadiidu jaabirin asaxu minhu xadiidkii jaabir waa kan soo socdo oo dhihi doono lo-duna waa toddobo geeluna waa toddobo xadiida jaabirkaas waa soo socya marka wuxuu leeyahay labadaas kan jaabira ka asaxnimo badan midkaana wuxuu ku cileeyay tafarudu alxuseyn bni waaqid ayb waayahay baabkan marka wax ku soo arooray geelu inuu toban booskiis toban qof udxiyo ay u noqon karto marka udxiyada laga hadlaayo wax ka nabad galay dacfi ama cilo ma jiraan bukhaari laakiin wuxuu wariyey xadiid raafic ibni khadiij nebiga qaniimo noo qeybiyey buu yidhi facadala baciiran facadala casharata shiyaahin baciiran toban neef oo ari ah buu nebigu wuxuu la ekeeyey uu la qiimo dhigay hal hal neef oo geela marka culamada qaara xadiidkaas u daliishada xataa masalada haddaan ku jirno hal geela haddii ay la eg tahay toban neef oo ari ah hal neef arina qof uu ku udciyeysan jiro toban waa ku udciyeysan kartaay dheheen laakiin meeshaas de waa mas'alo qiimo ku tacalluq markaas waxaa dhici karto toban ariya iyo hal geela inay isku qiimo ahaayeen marna waxaa dhacayso shan iyo toban iyo hal neef geela isku qiimo inay noqdaan ee udxiyadana baab oo qiimo lalama aadi karo baab qiimo marka lalama aadi karo ayb xadiidta marka sheegayso udxiyada ayaa neef geela toban qof inuu ka ku udciyeysan karto ay wadaagi karto cila iyo waxyaabaha kama marno kan jaabira marka ka xoog badan lo iyo geel waa isku mid hadyi iyo marka ay tahay hadyiga iyo udxiyada isku mid toddoba qofood unbaa wadaagi karta halkii caqiiqada iyada oo shaaficiyadu iyaga waxay leeyihin waa iyadana sidoo kale toddoba gabdhood waa looga caqiiqey karaa hal neefo geela maalan yacnii laba wiil iyo saddex gabdhoodna sidoo kale waa looga caqiiqey karaa oo ishtiraag waa lagu samey karaa waqlasha laakiin baxi ibnulqayim oo waxaa jiro tuxfat lmawduudka fii axkaami lmawluudka oo uga hadlo isaga wuxuu leey caqiiqadu arrimahan dhan waa khilaafsan tahay caqiiqada waxay tahay qofkan ilaahay ku siiyey ama wiilka ama gabadha ee nafka yacni nafsadan adiga kugu soo korortay oo alla uu kuu hibeeyey muqaabilkeeda waxaa la rabaa inaad naf ilaahay dartiis u qasho marka aada toddoba ilaahay ku siiyey maalan ood hal neef keliya qasho hal dhiig laawe marka isaga wuxuu leeya ishtiraaga caqiiqada waa diida caqiiqadu marka iyada waa ina inuu noqdaa ari arigaasna marka madax ahaan loo qeybsho waayahay qaala wafi lbaabi can abilashad can abilashad maطbuuca abilasadaa ku dhacday bisiini اlmuhmalati اlmaftuuxati wa takfiifi اdaal usuursha makhduudaadkana waxaa ku dhacay dhammaantood mubaarag fuurigana uu ku sharxay bishiini اlmucjama wa tashdiidi اdaal ashad saasuu ku dhigaa soo maa abilasadaa idin taalmaana saxe marka an wuxuu leeyahay marka wafi lbaabi an abilashad can abi lashad aلsulamiy can abihi can jadihi wabi ayub qala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu غariib la nacrifhu ila min xadiidi اlfadl bni musa qala xadaana qutaybatu qala xadaana malik bnu anas can abi الzubayr can jaabirin qaal waa ka xadiidka jaabir marka naxarnaa maca rasuuli lahi sal ا l slama biاlxudaybiyati waxaan gowracnay albadanata can sabcatin badanada waxaan ka gowracnay toddobo wlbaqarata can sabcatin baqaradana neefka lo-daana toddobo qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wاlcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ا l slm wagayrihim wahuwa qowlu sufyaan الthawriy wbn اlmubaarak wالshaaficiy axmeda waisxaaqa waqaala isxaaqu yujziu ayضa albaciiru wuxuu gudayaa can casharatin waxtaja bixadiidi bni cabaas isxaaq marka isaga toddobow qabaa haddii toban laakiin laga dhigana dhib ma u arko qala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa shariiku can salamata bni kuhayl an xujayata can xujayata bni cadiy wax taqriib soo qaada ma jira can xujayata bni cadiyin can caliyin ayb qaala wuxuu yidhi albaqaratu can sabcatin qultu fain waladad hadday dhasho neefkii la qalayay baqasaca haddii marka saduuquu ku dhigay maa waayahay hadday dhasho ka waran uu yidhi marka qaala idbax waladahaa macahaa la gowrac ayb hadduu nolol kusoo baxa la gowrac haddii kalena iyadooba ku gowracnaanaya qaala qultu falcarjaa midda dhutinaysana qaala idaa balagat almansika idaa balagad hadday gaarto almansika meesha lagu gowracayaba hadday tegi karto oy gaarayso gowrac qultu famaksuurat lqarni midda geeska jaban qaala laa ba'sa dhib ma leh umirnaa aw amaranaa rasuulu llahi sal l l slam an nastashrifa alcaynayni waludunayn nebigu wuxuuna amray dhagaha iyo indhaha inaan fiirino geeskana hadde culimada qaara waxay leeyihin haddii uu aada u jaban yahay maya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu sufyaan الthawriy can salamata bni kuhayl qala xadaثna hanaadu qala xadaثna cabdaة can saciidi can qataadaةa can juray bni kulaybin الnahdiy ayb meeshaa marka juray bnu kulayb tahdiib اlkamaalka iyo ibnu xajar hadda halkan ninkan waxaa loo nisbeeyey juray bnu kulayb annahdiyu makhduudaadka dhanna annahdi waa nisbada saas waay sharaxa ciraaqi iyo mubaarak fuurigana saas waay xaafid ilmizzi laakiin wuxuu u nisbeeyey assaduusiyu oo wuxuu yihi juray bnu kulayb assaduusiyu xadiidkiisan marka tuxfatulashraafka wuxuu geliyey tarjamada juray ibnu kulayb assaduusi can caliyin uu geliyey juray ibnu kulayb assaduusiy can caliy meeshaasuu ku dhigay xadiidkan tuxfatulashraafka laba tarjamouna tahdiibulkamaalka u kala sameeyey juray ibnu kulayb assaduusi iyo juray ibnu kulayb annahdi laba tarjamo u sameeyey te horena wuxuu yidhi rawaa midka hore saduusiga rawaa can bashiir bni اlkhasaasiya ayuu yidhi wa caliy bni abi aalib rawaa canhu qataadata qataadat bnu dacaamata saduusiy waa kan uu ka dhigay soo mara saduusiga uu ka dhigay marka isaga wa qaala fi thaaniyati tarjamada labaadna wuxuu yidhi nahdiga juray bnu kulayb annahdi rawaa can rajuli min bani sulaym rawaa canhu abu isxaaq asabiici wabnuhu yunus ibn abi isxaaq ayb sidaasuu yihi marka waxaadna moodaa marka abu daawuud inuu ku raacay tafriiqa xaafid ilmizina sidaas wuxuu ku raacay mi xaafid ibnu xajarna mizi buu saa ku raacay laakiin bukhaari si ka duwan oo sidaas yaala taariikhu lkabiirka bukhaari ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka abu xaatim fi lcilal intu iyagana waxay yidhaahdeen warkooda wuxuu tusayaa inay labaduba qo hal qof yihiin hal qof waay falam yadkuruu lijuray bni kulayb ilaa tarjama waaxiday u sameeyeen wanasabuuhu nahdiyan ayayna u nisbeeyeen bis wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yarwii can caliyin wa bashiir bni lkhasaasiya rawaa canhu qataada abuu xaatim wuxuu ku daray waa abuu isxaaq asabiici marka labada nin ay laba ka kala dhigeen waaba hal nin sida marka hadda raajixa bukhaari iyo keyrkii sidoodaadna moodaa inay tahay ayb tuxfaha laftiisa tuxfatulashraafka owhaamta ku dhacday markuu sameeyey xaafid ilmizi tuxfatulashraafka ee laga faa'iideystay owhaam ku dhacdayaa jirta dabcan owhaamtaas marka ibnu xajar annukatu dhiraaf ayuu sameeyey nukatu dhiraafka awhaamtana lagu dhex qoray marka awhaamtiisa isaga iyo hadda marka tuxfatul ashraafka nukatu dhiraafka ma looga maarmaayo leanna awhaamtii halkan ku dhacdayna meeshaasaa ayaa laga kaba cilmigu saasuu isu daba haystaa unacam nin baa dadaal weyn iyo juhuud weyn sameynaya awhaamaa gelayso akhdaa iyo waxbuu ku dhacayaa nin dambaa imaanaya qaladkiiw saxaa bis isagoon waxba qabsanin waxba ceebeynin qaladkiiw saxaa gadaal marka ninka ka imaanayo howl diyaarsano uu imaanaa marka naa se inuu dadaala laga rabaa ee dabcan marka culimada laftooda kuwan dambe xataa owhaamta saxaaya iyaga xataa qalad laga weyn maayo waa iska bani aadam naa laakiin wadawaagi aada owhaamtooda arki karta allah ku gaarsiiyo inta ka horeysa iska joog cilmiga xadiidka khidmada ou helay cajiib waay kutubtiisa haddaad aragto waa yaabeen ayib marka wuxuu leeyahay meeshaan marka juray ibnu kulayb yaana gelisay annahdiy waa kan tirmidi nahdi buu u nisbeeyey can caliyin qaal nahaa rasuulu llahi sal l slam an yudaxaa nebigu wuxuu reebay in lagu udxiyeysto biacdabi lquruun biacdabi alqarni geeskiisu miduu aada u jaban yahay waludun iyo dhegta go-an dheg go-an gees go-an qala qataadatu fadakartu dalika lsaciid bn اlmusayab faqaala alcadbu maa balaga nisfa waa wixii nis gaara waay famaa fowqa dalika iyo ka badan haddii marka nus uunan gaaraynin dhib ma laha qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix ayb halkaan ha joogo hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed